galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa axad bisha februari ee sanadka labada kun iyo labaatanka waa lix iyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban bogga v o a somaali dotcom saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya caasho ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida maxaa ka jira madaxweyne farmaajo inuu booqasho ku tegayo somalilan sidoo kale waxaan waxaad dhegaysan doontaan jawaabo kala duwan oo booqashadaasi la sheegay ay ka bixiyeen siyaasiyiin ka tirsan labada dhinac
in la tago wax fiican laakiin wax lala taga ayaa ka muhiimsan baan aan qabnaa ama aan qabaa marka wixii lala tegi lahaa baan aaminsanahay inuusan madaxweynaha aysan u diyaarsaneen waxaan u aragnaa inay tahay waxaan shacbiga reer somalilan iyo asxaabta mucaaradka iyo xitaa ka kulmiyana wax la qabaan maaha waa arrin uu keligii doortay deelqaadna way ku tahay dalkiyaga in la yidhaahdo farmaajo imanaya
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa sheegay in wadahadalladii u dhexeeyey dooxa iyo riyaad si loo dhammeeyo khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhex aloosan labadaasi dal uu haatan hakad galay iyadoo diblomaasiyiinta iyo khubarada siyaasadda ka faallooda ay sheegayaan in wadahadalladaasi laysku mari waayey wasiirka arrimaha dibadda ee qatar maxamed bin cabduraxmaan athaani oo la hadlayey ama hadal ka jeedinayay shirka ammaanka caalamka ee ka dhacay magaalada miyuunikh ee dalka jarmalka ayaa sheegay in wadaxaajuuryadii socday aysan guulaysan lana hakiyey dhammaadka bishii janaayo ee lasoo dhaafay laakiin waddankiisu uu diyaar u yahay inuu wadahadallada halkeedii kasii ambaqaado wargeyska asharq al awsad ee kasoo baxa cariga ingiriiska ayaa kasoo xigtay diblomaasi khaliiji ah oo aysan magacaabin in sacuudigu ay isaga baxeen wadahadalkaasi sababtoo ah kooxda wadaxaajoodka ee qatar ma aanay u muuqan kuwo ay ka go-an tahay inay ka mari dhaliyaan wadaxaajoodka sida uu yidhi boqortooyada sacuudiga oo ay weheliyaan xulufadeeda imaareedka carabta baxrayn iyo masar ayaa bishii juun ee sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii jaray dhammaan xiriirkii diblomaasiyadeed ganacsi iyo weliba kii socdaal ee kala dhexeeya dalka qatar afartan dowladood ayaa ku eedeeyey dooxa inay taageerto waxay ugu yeereen kooxo mayal adag oo islaami ah sida ururka ikhwaanulmuslimiin iyo weliba inay raadinayso inay cilaaqad dhow la samaysato dalka sacuudiga ay xafiiltamaan ee iiraan qatar ayaa beenisay dhammaan eedahaasi
saraakiisha caafimaadka ee dalka shiinaha ayaa axaddan maanta ah sheegay in maalintii saddexaad oo xiriira ay hoos u dhacday tirada dadka u dhimanaya cudurka hase yeeshee hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caafimaadka ee w h o ayaa ka digtay inaan la odorosi karin qaababka uu u faafo xanuunkan walaaca caalamka uu ka qabo cudurkan ayaa weli ah mid heerkiisa uu sarreeyo iyadoo ay jirto cabsi ah in fayraska uu ku faafo meelo kale oo dunida ah tan iyo bishii disembar oo uu xanuunkani ka dilaacay gobolka hube ee bartamaha dalka shiinaha ayaa waxaa cudurkaasi uu galaaftay nolosha kun lix boqol lixdan iyo shan qof axaddan maanta oo keliya boqol laba iyo afartan qof ayaa la xaqiijiyey inay dalka shiinaha ugu dhinteen tan iyo tani waxa ay muujisay in tirada dhimashada ay hoos usii dhacayso sidoo kale tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka coronavirus ayaa si aada hoos ugu dhacday maalintii laba iyo tobnaad oo xiriira
madaxa kooxda fallaagada ee koonfurta suudaan ayaa maanta diiday qorshe u soo bandhigtay dowladda dalkaasi oo doonaysa in nidaamka maamulada gobollada lagu soo koobo toban gobol diidmadan ayaa gud ku sii ridaysa rajadii laga qabay in lasoo afjaro colaadda muddo lix sano ah dalkaasi ka taagnayd ee galaafatay nolosha saddex boqol iyo siddeetan kun oo qof madaxweyne salfakiir waxa uu sheegay inuu tanaasul samayn doono isagoo yarayn doona labayo tobanka gobol ee haatan dalkaasi ka jira oo lagu soo celin doono tobankii gobol ee asalka ahaa taasi oo ahayd codsi muhiim u ahayd kooxda mucaaradka ah si wadada loogu xaaro dowlad midnimo qaran ah laakiin kiir ayaa ku daray tobanka gobol saddex maamul ama saddex eeg oo maamul oo kale ah bibor ruwing iyo abi waxaana taasi ka biyadiiday madaxa jabhadda mucaaradka rig mashaar oo sheegay in ay tahay mid aan la aqbali karin waxaanu ugu yeeray madaxweyne kiir inuu dib uga laabto go-aankaasi kiir iyo mashaar oo haatan masaafuris ahaan dalka uga maqan ayaa waxay wajahayaan cadaadis caalamiya oo ku aadan inay dhammeeyaan khilaafaadka u dhexeeya iyadoo wakhtiga loo qabtay inay dowlad kusoo dhisaanna ay ku eg tahay labaiyo labaatanka bishan mashaar ayaa ku celceliyey inuusan dib u qaban karin shaqadiisii hore ee madaxweyne ku-xigeenimo haddii qaab dhismeedka dowladda aan dib loogu soo celin sidii hore loogu heshiiyey
dhowr gantaal ayaa ku dhacay saldhig ku yaalla caasimadda ciraaq oo ay leeyihiin isbahaysiga militari ee uu hogaaminayo maraykanka cid ku dhaawacantay ma jirto weerarkan oo gelinkii hore ee axaddan maanta ka dhacay agagaarka aagga cagaaran ee magaalada baqdaad oo u dhow safaaradda maraykanka sida uu sheegay afhayeenka isbahaysiga weerarka ayaa ah kii u dambeeyey ee weeraro isdaba joog ah oo dhowaan lala beegsaday askarta isbahaysiga ee jooga dalka ciraaq ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarada bishii lasoo dhaafay ayaa qaasim suleymaani oo ahaa saraakiilkii ama sarkaalkii ugu awooda badnaa ee iiraan waxaa lagu dilay duqeyn ay diyaaradaha maraykanka ka fuliyeen magaalada baqdaad maalmo kadib ayaa xubnaha adeega maraykanka waxa ay ku dhaawacmeen weerar gantaal oo ay iiraan soo qaaday oo lagu qaaday saldhig ku yaalla dalka ciraaq
wasiirka arrimaha dibadda somalilan brofesor yaasiin xaaji maxamuud xiir oo ay v o edu la xidhiidha islamarkaana wax ka weydiisay arrintan la xidhiidha imaanshaha ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya abey axmed iyo
horta arrintani waxa weeye mar hore ayay arrintaas
halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal waxaan idinka raaligelinaynaa codadkaasi dhegihiina soo gaaray hase haatee aan ku bilownay guddoomiyaha aqalka guurtida ee somalilan suleymaan maxamuud aadan ayaa maanta u sheegay xubnaha aqalka odayaasha in ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu doonayo inuu booqasho ku yimaado magaalada hargeysa iyada oo ay wada socdaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo warkan ayaa soo baxaya iyadoo madaxweyne farmaajo uu toddobaadkii hore raaligelin ka bixiyey tacadiyadii xukuumaddii maxamed siyaad barre ay ka geysatay somalilan warbixintan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle wasiirka arrimaha dibadda somalilan brofesor yaasiin xaaji maxamuud xiir oo ay v o edu la xidhiidha islamarkaana wax ka weydiisay arrintan la xidhiidha imaanshaha ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya abey axmed iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya axmed cabdilaahi farmaajo ay ku imanayaan magaalada hargeysa ayuu ku gaabsaday wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan in arrintaasi uu madaxweynaha somalilan ka hadli doono dhowaan mar ay v o edu weydiisay wasiirka in arrintaasi uu jawaabteedaasi intaasi sheego ayuu ku gaabsaday in ay xigan karto ama ay v o edu sheegi karto sida uu hadalka u dhigay oo ah madaxweynaha ayaa dhowaan ka hadli doona arrintaasi dhinaca kale guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan ayaa golaha guurtida ee somalilan maanta ka sheegay arrin la xidhiidha imaanshaha madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya abey axmed ee hargeysa in kasta oo aanu si cad carabka ugu dhufan balse waxaa hadalladiisii uu halkaasi ka sheegay guddoomiye saleebaan ahaayeen sidan weyneenu markuu soo noqday wuxuu soo faray wasiirkii arrimaha dibadda waan imanaya anigoo aanu wada soconno war ilay salidkuma saa moodeen ma dee innagu waxa weeye waarku soo dhoweyn mayno axmed maxamed ninka abi axmedna waxaanu leenaha waar in adeero hanoo keenidii laakiin hadduu isagoo xambaarsan yimaado sida walaxduu beryaha u sitaay hadduu isagoo xambaarsan yimaado maxaa yeelayna dee isna soo midna waa soo dhawaynaynaa midna soo dhawayn mayno ilay lagalama tasha waa nagada waa nagada aduu baynu hayna adaadar u kaadsha waa nagadaadaynu hayna waa yahay la yidhi oo la yidhi haddana dhigi waa waayey suruu waxba ku xidhi maynay waryaa noo keeni baanu leen oo la leeyahay dowladdaa tidhi aan ku adyiidno aan ku ayiidno kow dee hadduu la yimaado dili mayno laakiin madaxweyne uma ictiraafsanin nin soomaaliyeedoo amin la socduur ha noqdo laakiin inagu waa arwaara inaad yaroo hanuayno weeye abolojina muu bixin ma bixin warukaadi hadalka ii daaye aboloji ma bixin wixii uu yidhi dib buu u cunay wuxuu ka dhigay dembigii wuxuu u qaybiyey dadkii iyo dowladdii dadkeeda dhibaysay buu u qaybiyey wuxuu yidhi qolo waliba waa lahay dhibaato waar dadweyne dhibaato ma keene waa laga galabsadaaye haddiiba uu keeno madaxda qaranku maa dadweynehay laynaysa ma bixin abologigii dib buu u cunay markaa waxa weeye adeer abologina ma rabnayna ixtiraaftii uu dayib lahaa ma dayib buu ahaa ma ixtiraaftee inana ixtiraafi maayo kow hadalkana iska dhigi maayo inuu ka aamusa alla qaado laakiin waxaanu leenahay war ixtiraafka ma waxinagaga ba'ay ma jiraane la-aantiisii de inagu haddaynu ixtiraafno maxaa maxaa ka qabtaan ha inagu aan is-ixtiraaf iyaynan dhexdeednana tuhmino saleebaan iyo muusena waa diidan yahay intayada kalena waa ogolla waan meeshu ma ahee wallaahi waynu wada dadaalaynaaye waa gaari la-ana carab iyo wuxuunaa hortaagan soomaaliya waxaa kaloo hortaagani ma jiro marka dee orodkuunbaynu inta hore ka badinay geesta kale cabdiraxmaan xuseen cadami oo ka mida dadka falanqeeya una dhuun daloola siyaasadda geeska afrika iyo arrimaha nabadgelyada iyo dhaqaalaha ee gobolka ayaa ku tilmaamay arrintan mid ay adag tahay in la fahmo horta marka hore guddoomiyuhu warkan isaga sheegay wixii ka horreeyey wuxunbay ahayd iska maaragtay hadalla ku tira kuteenna sidaasoy tahay weli xukuumaddu si ofishala oo rasmiga umay sheegin imaatinka abi axmed iyo farmaajo su-aalaha waxaa ka mid ah farmaajo isagoo maxaya ayuu imanaya somalilan calanka soomaaliya miyaa lagu qaabilayaa oo hargeysa loo surayaa dariiqyada ma wuxuu la imanayaa isaga oo madaxweyne soomaaliya soomaali ah oo somalilan midnimadiibay sidaa sahlan ku dhiibaysaa ma farmaajaa la imanaya geesinimo ah inuu somalilan ictiraafo labadaa waxaan ahayni meesha imaatinkaasi dee kuma jiro macno badan samayn maayo waxaan labadaa mid ahayni marka kow noqonayaa ma garanayno ilaa hadda xildhibaan siciid libaax oo ka tirsan golaha guurtida somalilan saakana fadhiyey markii guddoomiyaha golaha guurtida somalilan uu arrintan ka hadlayey ayaa isaguna ka dareen celiyey fikir ahaan arrintan iyadoo arjentaan laga hadlayana ahayd siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha golaha uu ka hadlayey ayuu guddoomiye taleebaan noo caddeeyey inuu isa soo raacayaan ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxweyne farmaajo dowladda aynu jaarka nahay inay imanayaan somalilan ay ka soo degayaan marka guddoomiyuhu wuxuu raaciyey miyaynu soo dhoweynaa mise waynu celinaa guddoomiyuhu raaciyey fikirkiisa wuxuu lahaa aynu celino fikirkaa shakhsiyan ahaan waxaan ka qabaa bal haddii aynu af soomaali baynu ku wada hadlaynaa laba dowladoodoo jaalaynu nahay inaynu is-ictiraafno inaynu ka wada hadalno oo gogasha hargeysa haddii haddii layskugu yimaado dee inaynu ka wada hadalno waayo anigu waxaan qabaa maanta waa maalintii lixdankii oo kale jaaniskii lixdankii oo kale maanta furan khadar maxamed cakulafi o e hargeysa
haddaba waxa aynu wararka arrintan ku saabsan ka wareysanay guddoomiyaha ururka mucaaradka ee somalilan ee ucid faysal cali waraabe waryahayaga nuur xasan nuur bukhaari ayaa kula xiriiray khadka telefoonka ee imaaraadka carabta waxaan ugu horeyn weydiiyey sida u arko warkan soo kordhay
horta arrintani waxa weeye mar hore ayay arrintaasi ay timi oo maalin madaxweyne noo yeeday subax iiluun waxay la socdeen wasiir ra-iisul wasaarihii etoobiya oo yidhi waxaan jeclahay nimaado aniga farmaajo horta in waxaa la noola yimaadaaba horta waxa weeye meel meesha ma qabato farmaajo wuxuu kasoo doon karaa somaliland ma jirto madaxweynuhuna inuu noo keena ra'yigaa inuu isagu markaaba daaface helima nagana dhex keena ma ahayn maantana ay soo noqoto ma ahayn inuu aada yar inta diyaaradu iska raaco oo layidhaha roog casbaa lagu dhigay farmaajo afka looga soo geliyo na taasna waxa weeye waxaan u aragnaa inay tahay waxaan shacbi reer somaliland iyo asxaabta caaradka iyo xitaa ka kulmiyana wax la qabaan maaha waa arrin uu keligii goostay deelqaadna way ku tahay dalkiyaga in la yidhaahdo farmaajo imanaya mudane faysal maxaa ogolan kara maaha maxaa ku jaban in farmaajo oo maaragta ah madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya inuu hargeysa tago maxay tahay dhibta ay keenayso adeer waxay keenaysaa anagu de heshiis ma nihin dawladda soomaaliya weli ma ma laba dan oo col ah oo weli heshiinin oo wada og tahay iska daa isagoo xildhibaanadiisii wax xil ka haya meeshaas dalkayga ma iman karaan isagoo cadow ah oo mixii maxamed siyaad barre uu naga aan ka adkaanin xabadda siyaasadda canoga adkaadana dalkayga iman maayo arrintana muuse waxay ku noqonaysaa arrin lala xisaabtamay ku noqonaysaa shacbi reer somaliland la xisaabtamo hadduu dalkii halkaa marinayo halkaa marinayo oo la haweysanaya la yidhaha waxa imanaya farmaajo dalka arrintaas shacbiga somaliland khamiisaan ku noqonaya insha allahu tacaala shir deg degaan ka gelinaa oo shir oo shir qaran baan ka gelinaa arrintaas laakiin mudane faysal waxaan ognahay in dhowaan fa- madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne biixi ay ku kulmeen ethoobiya dabcanna sida muuqata haddiiba ay dhacdo in uu hargeysa tago waxa uu wada waa wada hadallo nabadeed haddiiba ay dhacdo marka Adeer- maxaa ku jaban adeer- arrintaas inay wada hadlaan adeer anagu adeer adeer adeer waxa ka horeeya horta marka la rabaya ku tegayo waxa ka horeeya ma horta wax lagu heshiiyo waxa weeye anagu wadahadalla waxaan u furnay two thousand twelve in la kala tago oo laba wadano walaala aan samaysano oo toodiya imanka aan hagaajinay tooda la hagaajiyo oo laba wadano cilaaqaad leh samaysaan ka samaysano laakiin nin aan galmudug tegi karayn oon tegi karayn tegi karayn oon oon oon xukumin magaalada saay puntland inuu ilaa hargeysaan tegayo nagu kaambeyn gareeyo adeer taa ma ogolaan mayno ma kala hadashay arrintan eh, madaxweyne muuse biixi
musaankuna waa lagala hadlay waa lagala hadlay oo waan ka maqnaa waxaana hore waa islagala hadlay wasiiradiisii iyo shirguddoonka waa la hadleen saleebaan waa biga hadlayo lahaa noo noo keenay ninkaa waas lahaa waxaana shacbigooga ogolaan maayo ummadda dad- dalkan shacbi baa ku dhintay shacbi baa u dagaalamay shacbi baa gacan taladu gacanta ku jirtaa riisradhan bay qaadeen cid kalena shacbiga dhaafsan karta ma jirto no one is above mataqaana shacbiga somaliland En, adiga iyo xisbigaada ma ogoshihiin in wadahadaladii nabadeed ee dowladda federaalka iyo somalilan ay halkoodii kasii socdaan la may dawladdan la furi mayno farmaajo iyo kooxiisa ciya- ee dhalinyarta meesha kusoo ururiyey ee ku qariibiinta ah muqdisho magaranaysaa la furi mayno dowr- doorashada dambe aan suginaa in dad wanaagsan oo caqli leh oo garanaya oo wixii eh, waajibkooda garanaya oo nabadgelyadooda ka shaqaynaya oo soomaaliya taaya hagaajinaya oon gacan ka siina marka yimaada oon la hadlina kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka somalilan ee ucid faysal cali waraabe oo u waramayey waryahayaga nuur bukhaari waxaa sidoo kale nuur bukhaari uu waraystay senator eliyas xasan cali oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaana uu weydiiyey sida uu u arko wararka sheegaya in laga yaabo in madaxweyne farmaajo uu booqasho ku tago somalilan Eh, in in in la tago waa wax fiican laakiin waxa lala taga ayaa ka muhiimsan baan aan aan qabnaa eh, ama aan qabaa Eh, marka wixii lala tegi lahaa baan aaminsanahay inuusan madaxweynaha eh, farmaajo oo aysan maaragtay aysan u diyaarsaneen Eh, sababtana waxaa waaye eh, marka koowaad eh, horta siyaasadda uu ku wajahaya arrinta somaliland somaliland asaga ayaa ah ninka hadda khilaafka meeshii uu marka hore joogay meel ka fog ninka gaarsiiyey horta waa asaga waa waa waa qodobka koowaad qodobka labaad ee raaligelinta maalinta dhaweed uu bixiyeyna lafteeda ma aysan ahayn mid oo boqolkiiba boqol ahoo waad og tahay oo hadallo kale oo daba raacinayay ee oo tan hadda lafteeda ay ka cabanayaan ee walaalaheena somaliland ay tahay Eh, intaas waxaa dheer marka mashruucan ma yahay mashruuc dadka soomaaliyeed ama farmaajo madaxweynaha isaga ka yimid mise dad kalaa wata ayaa su-aal ahaa meesha iyadana imaanaysa oo markaa eh, burburinaysa wax kastoo wanaag ahoo ka dhalan lahaa madaxweyne farmaajo haddii maanta uu asaga inta iskiisa uu duulo oo hargeysa ka degi lahaa wuxuu noqon lahaa nin hero ah eh, wuxuu noqon lahaa nin maaragtay na- tallaabo yacni eh, fiican qaaday eh, ajanda cadna uu la tago laakiin la- cilada meesha jirta waxa waaye waa marka koowaade mashruuca mashruuc madaxweyne farmaajo ka- ka yimid ma aha sida ay iyaguba sheegeen eh, walaalaha somaliland madaxdoodii oo maaragtay gudoomiyihii guurtida uu kamid yahay uu leeyahay annaga abi axmed baana yidhi waa imaanayaa farmaajona waa ila socdaa laakiin macnaha eh, laakiin- marka arrintaas marka waxaa garan kartaa firi waxaa garan kartaa marka eh, ninka safarka saxda ah oo meesha u socda inuusan ba ahaynba madaxweyne farmaajo ee uu yahay nin kulle faaqan safar abi meesha ku tegaayo nin la socda oo raacayo inuu yahay abina meesha waxaa ka muuqanaysa inuu asaga is iibinayo oo arrintii waad og tahay oo inta meelood oo madaxweyne farmaajo hadda uu geeyey oo soomaaliya khilaafaad uu kala dhexaysay oo eritrea ay ka mid tahay oo kenya ay ka mid tahay madaxweyne farmaajo asagaa geeyey marka yani taas waxaa la dhihi karaa siyaasadda xitaa arrimaha dibadda ee soomaaliya sida hadda ay u socoto ama maaragtay mashruuca yacni ee ka socda ee, ee, geeska africa oo oo loo bixiyo isdhexgalka oo uu u muuqdaba mashruuc yacni soomaaliya keliya lagu iibsanayo inuu yahay yani ayaa meesha ka muuqanaysa balaas marka wax ajanda ah oo wixii shalay khalalaadkii la sameynayay oo dowladda hadda joogta ay sameynaysay oo madaxweynaha ka yahay farmaajo wax laga laga tanaasulay ma jirtaa wax cad oo madaxweynuhu sheegay ma jirtaa kulankii asku soo dhex maray ee addis ababa madaxweynuhu intuu shir jaraa'id qabtay ma uusan faahfaahin wixii ay ka wada hadleen mana uusan sheegin marka laakiin yani maxay taraysaa marka in oo abi axmed oo safar u socda hargeysa inuu madaxweynaha uu raaco xildhibaan ilyaas een, madax meel ka sarreysoo la salaaxmo lahaan ee soomaalida ku maamaahdaa haddii madaxweynihii uu tallaabo qaaday oo weliba tallaabo dhanka nabadda ah maxaa ku jaban tallaabada in la qaado waa waa waa waa ammaanaynaa waa wax fiican waa bogaadinaynaa laakiin ciladaha jira waayo waxa aan ka hadlayno labada ciladoodna waa sida aan kugu qala qaaday waa mare ajanda siyaasadeed oo cad madaxweynuhu oo uu walaalaha somaliland uu la tagaayo ummadda soomaaliyeed waa inuu usoo bandhigaa oo uu kow iyo laba iyo saddex la dhihi karo waa qodob labo waxay ahayd inuusan abi axmed uusan ku dabagambane waxay ahayd somaliland waa dhul soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed oo isku af iyo isku diin iyo isku maaragtay wax kasta aan isla nahay oo dhaliyo iyo iyo iyo wax badan naga dhexeeyaane Eh, dadku waa waa hale maxuu uga baahnaa in abi axmed uu u dabamaro oo abi axmed safarkiisii uu madaxweynuhu uu maaragtay uu ku tagaayo hargeysa inuu hore u raaco cilada marka jirta mees- me- meesha waayo taas marka waxay unoqonaysaa taariikhihii ahaa madaxweynaha waxaa la geeyey eritrea madaxweynaha waxaa la geeyey kenya haddana abi axmed wuxuu u wadaa eh, meesha la yidhaahdo hargeysa oo ah isla dhulkiisii hooyo oo maaragtay eh, muxuu ahaa oo qe- qayb ka mid ah ee la geynayo marka taas maxay muujinaysaa yacni n madax meel ka sareysa ma lahada aad dhahday waxay mugdi gelinaysaa marka yacni maxaa la yidhahdaa ii sheeg n wax laga shaqeynayaba inay yihiin mashruuc soomaaliyeed inuu yahay iyo inuu mashruuc eh, abi axmed inuu yahay ah, maaragtay ayaa meesha imaanaysa in eh, wax badan la iska weydiiyo marka
kaasi waxa uu ahaa senator eliyaas xasan cali oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo goor dhoweyd khadka taleefanka ugu waramayey nuur bukhaari oo washington jooga
dhinaca kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaan iyadu weli ka hadlin wararka sheegaya in la isla soo qaaday booqashada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee uu tegey ama oo uu tegayo somalilan waxaa naga xusuusinah inaan la xiriirnay dowladda soomaaliya marka ugu horeysa ay noo suurta gashana waanu idiin soo gudbin doonaa
weli waxaad dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington maxkamadda militariga ee soomaaliya ayaa xabsi saddex sano ah ku xukuntay mas-uul ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir kadib markii lagu helay inuu horey ah, uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab islamarkaana uusan ah, marin habka isdiiwaangelinta dadka ka haray ururka al-shabaab arrintaasi iyo qarax ka dhacay magaalada waxaa warbixintan nooga soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti war qoraal ah oo maanta ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa lagu sheegay in maxkamaddu ay xukun saddex sano oo xabsi ciidan ah ku riday kusimihii agaasimaha shaqada gobolka banaadir nuur cali axmed mahad alle oo in muddo ah ku jiray xabsi ayna ku socdeen baaritaano dheeraada waxaana maxkamaddu ay sheegtay in mas-uulkan lagu helay inuu horay uga mid ahaan jiray ururka al-shabaab islamarkaana aanu soo marin habka isdiiwaangelinta dadka ka haray fakarka al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta sidoo kale sii daysay nin lagu magacaabo cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed oo ay walaalo ahaayeen basiire cabdi balse magaceeda runta ah uu ahaa maryan cabdi taasoo sida la sheegay fulisay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay xarunta dowladda hoose ee muqdisho afar iyo labaatankii juulaay ee sanadkii hore kaasay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow qaraxaasi ka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir ayaa dadkii loo qabtay waxaa ka mid ahaa ninkan ay maanta maxkamaddu xukunka ku riday dhinaca kale qarax noociisu yahay miinooyinka lahago ayaa maanta inta u dhexaysa isgoysyada xoosh iyo ekis kontarool afgooya lagula eegtay gaari ay saaraayeen ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya waxaana qaraxaasi ku geeriyooday saddex ka tirsan ciidamada dowladda halka laba kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan ayaanay ilaa iminka ka hadlin saraakiisha laamaha amniga dowladda soomaaliya waxaana mas-uuliyadda qaraxani sheegtay inay ka dambeeyeen ururka al-shabaab xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa tahay dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii maalin kastoo axada aad naga sugayseen ee wicitaanka dhegeystaha sahra cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha v o e da ee toddobaadkan toddobaad ka hor unbaa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu meel mariyey sharciga batroolka iyo macdanta soomaaliya oo soo jiitamayay waayadii ugu dambeysay sharcigan wuxuu horey u soo maray baarlamaanka labada aqal ee dalka waxaana sharcigan meelmarintiisa uu imaanayaa iyada oo dalka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mida maamul goboleedyada uu u dhexeeyo isfahanwaa qaarkood soo jiitay in howlihii wadashaqeyn ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay hakadaan amaba aysan jirinba qaarkood haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha oo uu marti iigu yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta soomaaliya maxamuud cabdulqaadir hilaal waxa uu dulucdiisa inta badan uu noqon doonaa caqabadaha ku horgudban sharcigan la ansixiyey iyo sidoo kaleeto sida maamul goboleedyadii dowladda federaalk ee soomaaliya ay uga wada shaqayn karaan hanaanka baarista ama soo saarka mustaqbalka laga leeyahay shidaalka soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta soomaaliya maxamuud cabdulqaadir hilaal ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada muqdisho anigaiyo dhegeystayaashaba khadadka telefoonada nooga jawaabaya barnaamijkan ee soo dhowow ugu horreyntii bal maxamuud cabdulqaadir haddaad noo sharaxdo sharcigan waxa uu yahay iyo wuxuu ka dhigan yahay waad mahadsantiin sahra adiga iyo bahda v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha khadka ku jira iyo kuwa soo berbeynaya dhamaan shacabka soomaaliyeed muhiimada sharcigani sharci aan la-aanta waxba la dhaqaajin karin weeyaan hadda marka loo yimaado dhanka kafaideysiga kheyraadka shidaalka waxaad garan kartaa muhiimada uu leeyahay saddexdii sano udambeysay baan ka shaqeynayna wasaaradda ku hawlanayd waxay ahayd labada kun iyo toddoba iyo tobankii markii la bilaabay inkasta uu ahaa sharci amended ah oo labada kun iyo sideedii dowladii xilligaas jirtay ay samaysay kadibna wadanka hanaanka hadda uu yahay oo federaalka in uu la jaanqaado ay tahay loo baahay waxyaalaha siri ha lagu daro oo ugu waaweyn oo ka maqnaa labada kun iyo sideedii waxaa kamid ah in heshiis lagu galay habka soomaalidu u wadaagayso shidaalka iyo lasii yaqaaneynta lasoo saarin iyo marka lasoo saaran ay soomaalidu sii taqaano waana kii baydhabo lagu saxeexay bishii lixaad labada kun iyo sideed iyo tobankii door weynna wuu ka qaatay oo wuxuu noqday nifaaq sharcigani kamid ah waxaa sidoo kaleeto xasuus mudan in wadan uusan shidaal soo saari karin isagoon lahayn cag ama sharci aan lahayn oo xeer lahayn oo nidaam aan usan jirin wat marka waayahay dhegeystayaal badan inkastoo khadka ha waa tahay waad mahadsan tahay dhowaantan waxaa jirtay in madaxweynaha sideedii bishan uu sharcigan saxiixay ka hor markii uu soo maray sidoo kaleeto labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya muddada saddexdii sane ugu dambeysa laga shaqeynayay sidoo kaleeto shantii bishii lixaad ilaa muddo ayaa labada kun iyo sideed iyo tobankii sharcigan baydhabo ay ka shiraayeen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe maxaa muddada intaas la eg uu marba waqti usoo qaadanayo caqabada ahaa dabcan caqabada badan ayuu lahaa oo la wada ogsoonaa marka kuwa ugu darnaa maxaa kamid ahaa waxaa inta badan kamid ahaa in horta waxa loo dhan yahay uu noqdo oo sharci loo dhan yahay uu meesha kasoo baxo soomaali u dhan tahay steedyada ama dowlad goboleedyada wadanka ka jiro ay raalli ka yihiin dowladda federaalku ay sidoo kaleeto ay isku waafaqsan yihiin in intaasoo dhan uu maro waxay ahayd in wax laisku dhan yahay oo sharci rasmi ah oo dee khuburo fara badan oo soomaali iyo dadka khayraadka yaqaano oo bartay ay waxay ka qayb qaateen ay noqoto iyo maadaama anaga nagu cusub tahay arrintan in soomaalidana shacabka soomaaliyeedna ay leeyihiin waxaana laga fiirsado dadka weliba wax yaqaano in hadba ka fiirsiga iyo ka taxadaridda iyo in hayadaha kala duwan ee dawladda la mariyo si hanaan wanaagsan loo mariyo ayaa intaan keentay iyo in laga shaqeeyo qolo kasta wax qabanaysana loola fariisto o la yidhaahdo wadanku inuu sharci yeesho shidaal la-aantii waxba lama soo saari karo kafaa'idaysiga kheyraadka gaar ahaan shidaalka wax laga qaban karaa ma jiraan ayadoon sharcigan helin in sharcigan muhiimadiisa loo sharxo ayaa kamid ahayd in meel kasta adduunka aan marno oo soomaalida aan la fariisano tala fara badan ay ku yeeshaan golaha wasiirada markii uu kasoo gudbay ayaa waktiga ugu badnaa ayuu qaatay halka ugu badanna waxay ahayd baarlamaanka soomaaliyeed labadiisa gole inay ka baaraan degaan oo wakti la siiyo golaha shacabka ayaana wakti fiican qaatay sidoo kaleeto sanadka ama aqalka sare wakti fiican buu qaatay madaxa cabdullaahi farmaajo ayaa saxeexay marka wadanka hadda iminka wuxuu leeyahay sharci dhamaystiran buu leeyahay marka waxay ahayd wax aan ugu degdegi karin bay ahayd hay-ad kastana marka loo gudbiyo waktibay qaadanaysa oo oo oo dhamaystiran wasaaradduna markasta tala bixinteeda ay diyaar la ahayd in haddii wax madoe waa jiraan inay ka caawiso guddiyadeeda ay ka caawiso ay ahayd waa tahay waayo waxaan jeclaan lahaa in dhagaysto ku jira khadka asna aan soo geliyo soo dhowo walaal magacaa ku bilow halkaad joogtid wuu ku maqlayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo kheyraadka dalka bal su-aashaada weydii mudane wasiire magacayga waa ibrahim kaasoo wacaya dalka australia waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadaalka dowladda ay sameynaysa anoo soo dhaweynaya haddana waxaa jiro caqabad ka imaaneyso meelo badan oo la sahmiyey in shidaalka laga qodi karo ama laga soo saari karo ay ka taliyaan kooxaha nabadiidka ama al-shabaab sidee marka suuragal ku noqonaya in dawladdii oo aanan weli dhulkaas xoreynin shidaal ay ansixiso ama ay ka hadasho waa maadsan waa maadsan yahay dhegeystaha sax weeye amniga caqabad jirta weeye laakiin sharcigani wuxuu qeexayaa kafaa'idaysiga shidaalka marka la eego kan ku jira badda iyo kan ku jira beriga oo dhan ayuu qeexayaa sida loo wajahayo waa sax wadanka meelahan ladrasmi baa jirto laakiin dawladda dadaal bay wataa ay ku xoreynayso wadanka inta ay gacanta ku hayaan nimanka nabadiidka ay gacanta ku hayaan anagu waxaan udejinay sharcigan waxa weeye sharci maanta keliya keliya in uu furo ay tahay ma ahan waa sharci ay tahay inay ka faa'idaystaan dadka jiilasha dambe wadanka marka la xoreeyo ama laga shaqeeyo sharci duruuf hadda taagan loo dejiye ma ahan sharci hadday hadda dhibaatooyinka taagan laga gudbo in uu wadanka caawiyo ay tahay ayaan ka fakarnay waan aaminsanahay in dawladda madadaalkeeda kuwadaay waa ogtahay wadanka xoreynta ka socoto horta meelaha ayaga ahna waa la gaari doonaa meelaha ahagaarnimada ahna waa jiraan oo in lagu bilaabo ay tahay hadday tahay badda waa ha ugu badnaato marka annaga oo amnigeenina gacanta ku hayno khiraadkeena ka faa'idaysanayno labadeena gacmada isticmaalayn sharcigan ay tahay inaan ka faa'idaysano waa tahay aad baad umahad aadaad umahadsan tahay waxaa jirto mudane maxamuud cabdulqaadir hilaal wasiir ku-xigeen in sidaasi uu u dhigay dhegeystahaasi dhegeystayaal badanna dabcan ay qabi karaanba in xataa ka sokow xaaladda nabadgelya al-shabaab wakhtigan dalka maamul goboleedyo ayuu noqday waxaana jirto in maamul goboleedyada xirmooyinka shidaalka qaarkood ay ku yaalaan qaarkoodna dowladda federaalka iyo ayaga xiriir fiican aysan lahayn ama ay isku xun yihiin sidee marka dowladda ugu suuroobi kartaa dardargelinta in laga shaqeeyo xataa ama lasii wadi karaba kheyraad wadaagga iyo iyo in laga wada hadli karo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada
wadanka hadda hanaanka u dhisan yahay sharcigan ayuu waafaqsan yahay marka la yidhaahdo in laga faa'iidaysto bilmasel xerma ku taalo state ama dowlad goboleed ku dhex taalo sida haddaan mithaalka usoo qabto sida loo wadaagayo hanaan ahaan loo wadaagayo haddaan mithaal kusiiyo adiga iyo dhegeystayaasha degeysanaya ama bidaamiyo statekaas wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay qoonda cayiman xirmadaasna meesha ay kusii taalo ama gobolka ay kusii taalo waxay sii yeelanaysaa qoonda gooni ay kasii yeelanaysaa magaalada ayada ah oo u dhow ama uu dhaco xirmadaas iyada ana aqoon bay sii yeelanaysaa ilaa tuuladaas ilaa iyo aagaas oo dhan xayndaabka aad uga tegeyso xanaankaasa loo dejiyay marka waxaa kaas hagaya oo saxaya sharcigana waa ku caddahay heshiiskii lagu galay baydhabo oo ahaa oo haddaba hanaankiisa uu hirgalay oo oo dhaqan galay hadda lacag baa timid ka soo xarootay xirmooyin kale kuwooda ah waa lagu dhaqangeliyo waa sidaasaa loo wadaagay oo lacagtii waa la wadaagay marka kheyraadka marka la guda galana sidaasoo kalea loo wadaagayaa sababto ta wadi qadi way cad tahay waa la dejiyay oo soomaali marka horaa laga taxadiray waxaa la yidhi isuusan khatar uusan ugu gelin waa in wadiiqooyinka la dejiyo marka wadiiqooyin la saxeexay weeyaan oo la ogyahay marka dowlad goboleedkuna dhibaato kuma jir kaga imaanayso dowladda federaalkuna cid ay dhibaato kaga imaaneysana ma jirto marka wax laga ogyahay iyo sida ugu fudud baa looyaa looga shaqeey waa tahay dhegeystahaana bal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ubax cadood waxaan joogaa magaalada nairobi ee wadanka kenya waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka batroolka soomaaliya xilligan waktigan wuxuu marayaa dalku arrin xasaasiya ammaankii wadanku gacanta kuma wada jiro goboladii dalku waa federaal federaalkii muran badan baa hadda ka dhasho oo ka taagan marka sidee ku suuroobaysaa isagoo waktigu xilligan uu adag yahay inay gobolada dalka ay ka baaraan shidaal soona saaraan waa hagaag ubax way mahadsan tahay marka wasiir waxaan filayaa inaad codkeeda maqlaysay maxaad ugu jawaabi lahayd dhegeystahaasi ubax waa waa maadsan tahay su-aal su-aasheeda waan waa dhegeysanayay mid horta iyona shaki ummadda soomaaliyeed aysa ka gelin in kheyraadka shidaalka horta laga faa'iideysto oo lagu dhaqaaqo in aan dhexda la digin sidee laga yeelayaa arrimaha caqabadaha ay taagan amniga kamid yahay su-aasha horean ku faasfaxiyey sharcigan dee umaana digin iminka nidaamka ah in hadda lagu dhaqan geliyo waxa taagan xaaladda taagan laakiin sahamada iyo sahminta shidaalka iyo soo saaridiisa wadanka dhan hadday tahay meelaha la fahmiyey hadda waa ku filan tahay in shidaal laga shaqadiisa laga bilaabo meelaha dhiman in la fahmiyo oo nabdoon weliba in ayagana lagu dhaqaaqo arrinkan ah wadanku waa federaal see laga yeelayaa arrimahan markasto haddii la yidhahdo hala wajaho in shidaalka lasoo saaro si soo gal ah loo wajahayaa sharcigana dee ma ma ma qeexayo in laska hor imaanayo ama maxay ahayd laakiin waa bilcagsi oo in si wanaagsan loo wajaho ayuu cadeynaya arrinka kale ee meesha ku jira waa in la cadeeyo ubaahan waxa ay tahay dunidu hadda way ka gudbaysaa arrimaha cimilooyinkii oo keenay qiimihiisii oo loo maarlayahay markii laga fiiriyo shidaal in lasii isticmaalo oo in laga gudbo oo waxyaalo kale oo loo gudbo looga maarmi karo ayaa jiro annagana wadamada hadda nagu xayndaadan ee deriska nala ah ama wadamada bariga africa aan kaba soo qabano way wada bilaabeen oo inay ka faa'idaystaan ay bilaabeen marka annaga inaan harno oo ka harno annaga oo ku jirno wadamada ugu xooxooga badan oo kheyraadka ugu badan wadankan ku jiro inaan niraahno aan gacmaha ka laabano oo iska sugnaa ka liidato inaan ka shaqeyno wax aan awoodi karno waana midaas mida shuruucda loo dejiyey oo xeerar iyo nidaamyo loo dejiyey sharcigani ayay isaga oo la isticmaalayana in la dhaqan geliyo waa wa waa lagama maarmaan haddaan rabno inaan ka gudubno hanaanka dhaqaale ee mxanaha heerka dhaqaale ee wadanka ku jira iminka oo ah mid aan uga gudbi karno mid ka wanaagsan marka warka waa kooban ama warahda kooban waa inaan ka faa'idaysano weeyaan duruufaha nagu xeeranna waa waa waa duruufo aan ka gudbi karno anagoo sharcigaan isticmaalayno maadaamaan helnayba sharci nagu filan oo mar kasto noo sahlaya inaan ku dhaqaaqno inaan soo saarno shidaalka waxa kale oo aan sugnin waxa wey dhaqangelintiisii iyo hawlihii kale ee isaga ku xusnaa inaan dhamaystirno oo keliya weyaan waxa kaloo nin isaga ka farqamayaan isagana saas wax faa'iidaystaan waay ee waad mahadsantahay wasiir ee labada qof ee ugu dambeysaan fursadda jeclaan lahaa inaan siiya gabar joogta london ayaan ku hormaraya soo dhawow ma- walaal magacaaga ku bilow dabcan een, ingiriiska ayaad naga soo wacaysaa joogtaa een, wasiir maxamuud cabdulqaadir hilaal wuu ku maqlayaa marka hore sahran waa idin salaamaya bahda v o a magacayga fahimaa la yidhaahdaa Een, wasiirka marka hore su-aasha aan weydiinayo waxa ay tahay sidaan og soonahay wadanka soomaaliya iminka xaalada uu ku jiro xaalada ammaan meelo badan oo shidaalka soomaaliya laga fahmiyey oonan weli xataa la xaqiijin karin like in as a security loo baari karo say dowladda ugu suurtagalisaa su-aalaha kale aan weydiinayo wasiirka waxa ay tahay een, sidaa ogsoonaha wadanka soomaaliya wuxuu leeyahay een, beero waxyaabo badan oo shidaal ka muhiimsanaa oo aan ka faa'iideysan karno oo sidii la rabo looga faa'iideysan marka ma la dhihi karaa sharcigan waxyaabo badan oo ka muhiimsan aa jiro oo in lasoo hormariyay ahayd ma ma su-aashayda waa taa waaya sharcigan iyo shidaal baaristan aad wadaan wakhtiga aad ku dhuminaysaan oo dadka ku wareerinaysaan wasiir ma jirtaa waxyaaba ka fiican oo xoogga in la saara ay ahayd oo beeraha ay ka mid yihiin ayay ku leedahay fihima oo london nagala soo hadashay Een, waa arrin eh, eh, waxaa weeyaan mudan Eh, hort waa loo baahan yahay in waktiga wadankan si dhaqaalihiisa iyo dakhligiisa kor loogu qaado eh, laga shaqeeyo eh, sectors fara badan ama eh, kaabayaal fara badan la xoojiyo kalluunka beeraha een, xoolaha la xoojiyo Eh, si eh, waxa anagana soo gelayo oo qarash ah iyo waxa waxaana soo gelayo oo dakhli ah iyo waxa naga baxayo ay isla ekaadaan ama waxaana soo gelayo ay u bataan Eh, taasi waa qof walba waa ogyahay waa ku baraarugsanaan karaa Eh, hadda eh, khayraadka hal bah baan isku nahay hadday tahay eh, eh, hadda gabadha wasiirka ka dhawaajisay eh, arrimaha dadaalada laga wado eh, beeraha eh, wasaarad kale aad jirto oo beeraha ka shaqeyso kulli waa ka wareysan kartaan horumarada laakiin eh, annaga wakti aan luminayno oo shidaal ku luminayno oo aan ka ahayn in uu ka faa'iideysto wadanka oo xa- eh, yacni dhaqaale ahaan markiiba eh, wadankan uu eh, isbedel dhaqaale eh, inaan eh, aan ku keenno Eh, qaybtanaan haynaa eh, barafkaan haynaa eh, barafka kaleo beeraha dad baa haayo oo ka shaqeynayo eh, xoolaha dad baa haayo kalluunka dad baa ka shaqeynayo eh, wasaaradaa jira iyo hay-ada ka shaqeynayo anaga marka tanaa nala xilsaaray inaan tani kambiye What?
kambiye dhalino oo aan ka shaqeyno oo aan eh, ka ah, ka ah, ka- ah, aan ka mara dhalino waa waa waajibaad naga siiyey waaya Eh, eh, mana mana mana mana mana mana eh, eh, eh, islihin Eh, waa khasaaro iyo wakti lamis islihin sababta tahay Eh, haddaan hal su-aal dunida raacsan, horumartay wasiir.
dhaqaalahooda dunida horumartay dhaqaalahooda eh, eh, waa qeyb ka mid ah eh, shidaalka ay isticmaalaan iyo iyo iyo iyo- iyo- iyo- iyo lacagta adag waaya dakhligooda sida kor u kaco marka waa waa waa waa waa shaqo la wada wadi karo beerahana in laga shaqeeyo eh, si dakhliga kor ugu kaco shidaalkana laga shaqeeyo xoolahana laga shaqeeyo kalluunkana laga shaqeeyo si wadanku kaabayaashiisa eh, qaybna aysan u daacin qaybna aysan kor ugu kacin Ah, midda hooseysana kor loo qaado waa nidaam eh, dowladda awood eh, eh, ay u leedahay inay ka shaqeyso waa waa- Waa tahay.
waa waa arkeysaa in hayado kala duwan loo diiday oo layiri cod walbaba ha ka shaqeyso waa tahay aad baad umahadsantahay fahimo ee su-aashaada kale maxay ku salaysan tahay adoo soo koobaysa wakhtiga aad noogu yar dhegaystan waa noo dhiman okay su-aashayda kale waxa weeyaan in you know like in shidaal ma- ilaa imi- imise sana ayay qaadanaysaa in shidaal lasoo saaro you know waxyaabo kale oo sida wasiirka oo sheegay kulli maxaa la dhahaa in beeraha in kalluumaysiga kulli khayraadka dalka uu leeyahay waay laakiin dowladda waxaa fiicnaan la istiraatiijiyo inay dejiso ay priority siiso waxa aan iminka haysan iminka maxaa haysanaa waxaa haysanaa beerihii see xataa iskaga difaaci karnaa maxaa la Waad- dhahaa su-aasha ayaa ugu hadda habboon.
lasoo weeraraa waxyaabo badan oo muhiim ah waay So, su-aasha ugu marka- haboon su-aasha ugu habboon ee meesha ku jirta wayna tahay fahiimasay leedahay sanadkee ayaad qiyaasaysaan in laga faa'iidaysan karo ama lasoo saari karo shidaalka haddaan kooba aniga waad mahadsanta fahima Een, eh, fahima waa way mahadsan tahay Een, marka wadan uu shidaal soo saarayo waxaa looga baahan yahay oo aasaaska u ah eh, maxaad ka qabateen baa horta ka horeysa taas Eh, markaasaa qiyaasi karaa inaan eh, waqtigaan soo saarayno iyo sida aan usoo saarayno Eh, waxaa koowaad oo ugu horeeya oo inaan shidaal heshiiskiis galno oo qudidiis aan kambaniga aan heshiis la galno Eh, oo ugu horeeya oo aan shaqadaas ka qabanay ilaa ilaa arri- ilaa saddex saddex arrimood ilaa saddex arrimood in la helo weeyaan saddexda arrimood waa sharciga shidaalka oo la dhamaystira waana la dhamaystira khayraad wadaaga shidaalka sida loo wadaagayana in lasii yaqaano oo ayagana waa dhamaystirnay oo daydadaa lagu saxeexay heshiiska shirkadaha lala galaayo la yihahdo production sharing agreement ama wax soo saar wadaaga oo shirkada iyo dowladda federaalka soomaaliya ay galayaan oo asna in la dhamaystira ay tahay oo dhamaystiran oo dowladdu diyaarisay inkastoo ku xirnaan doono hanaanka gorgortanka ku xirnaan doono asna waa dhamaystiran yahay macnaheeda waxaa waaye in aan diyaarinay weelkii markaad rabto inaad wax samayso inaan weelkii aan aan aan kaga faaideysan lahayn kheyraadka aan diyaarinay oo diyaarsan oo shaqa aan ka qabanay unbaa hadda iminka haynaa laakiin inaan soo saarano oo aan ka shaqeyno waa wax anaga dhan nagu wada xiran wax shacabka soomaaliyeed ku xiran weye wax madaxda dawladda ku xiran weye iyo madaxda qaranka ku xiran weye inay dadaal fara badan ay geliyaan wax ku xiran weye wasaaradda inay iyo iyo iyo iyo hay-adihii dowlad goboleedyada ka shaqeeyaan laakiin maadaama loo diyaargarooday wixii loo baahnaaye ama adduunka wuu u maray anaba de wax kale oo aan hadda ka shaqeyn lahayn ba ma jirto inaan ka shaqeyno aan dadejino weeyaan wax kaloo haray oo oo kaloo haray oon garananayo ma jiraan in gudada loo shaqada la qabto oon ka ahayn marka haddaba shaqada waa la bilaabayaa waataan sheegayo sharciga la dhaqanka biyaha kamid oo hayadaha la aasaasay hayadaha la aasaasay dhexdood gudahood iyo shaqooyinkan la qabto oo marka shaqooyinkii kale ee sidaal soo saarida markaa meelihii in lasla ogaado oon la bilaabo weeyaan
waad mahadsantaa muddo kooban baa loola shaqeyn karaa wakhtiga aada igu yar dhegeystaha kalaan si deg dega ugu boodayaa bal soo dhowo walaalow magacaaga ku bilow marka su-aashaa qabtid bismillaahi magaagay mayl aray zahra cali maclian li aray way kanoole wadanka jarmalka may faday wasiir hilaal ini weydii lamsalad kooda kow su-aalo koowaad wali waxaa wadanka kenya iyo soomaaliya ku dhexayta xuduud mayl arais badeed murunsha teeganye se kasuuri galaas inay shidaan la baara kow lama may waha wal era kore dowladda manjeeda mayl araa inay shidaal hasaarta laakiin ini shirkado shisheeye oo ka shaqala shidaal baarista africa dhaqaalo kuku qaadadanga ulajeedada dhan madilaha kooba eta wal era kore taasoo recorna wadanka maylaraay mamuuqda hata ini shidaal marka muujiyaas aragti eh ini maylaraay siyo dhaqaalahaas shileediis iyo dantiyo eta lamada su-aal saqabo waayahay wasiir wuxuu ku leeyahay cali macalin oo jarmalka jooga muranka badda kenya iyo soomaaliya oo ka dhexeeya oo muuqda welina taagan iyo sidoo kaleeto siyaasiyiinta qaarkood arrintaasna aada ayaa dad badan ay u hadalhayeen ama qaar ka mida xubnaha dowladda ku jiraba iyada oo dana gaara ay ka leeyihiin oo shidaalkaasi ayaga ay riixayaan in lasoo saaro shirkado ay xiriir la leeyihiin aawadeed qeyb ma ka tahay arrintaanoo salma u tahay marka maxaad ugu jawaabi lahayd cali macalin waa saas soo maha haddaan qaldanayn si fiican adduunga sifaylan goradaas
way waa mahadsan tahay maxaa ugu jawaabi lahayd
cali waa mahadsan yahay arrinta la xiriirta badda iyo kaiskeeda dee maxkamaday taallaa arrimaha hadda shidaalka hadda lala xiriirinayo ma ahan oo badday taallaa go-aan ahaan taallaa taasaan labada sugi oo in badan madaxda qaranka oo sheegeen oo dadka waa wada kuwada waa ku wada baraarsan yihiin in shidaalka la dedejiyo oo shaqa shirkada ajaanib ah ka wadaan oo ay dadaal ka riixayaan madaxda qaranka maxaa ka jiro ayaa su-aasha labaad ahayd mas-uuliyiinta qaar
shida shidaalka in laga faaideysto shaqadiisa iyo waxa laga qabanayo wasaaraddan ayaa ka mas-uul ah wasaaraddaanana u xil saaran cod kaloo hadda ka shaqeysa ma jirto oo oo ummadda soomaaliyeed ay loo xil saaray annaguna inaan si qarannimo ku jirto si ay ku jirto hufnaan iyo daacad ay ku jirto inaan oga shaqeyno oo u dadejino oo waddanka uga faaideysto ayaan oga shaqeynaa shirkada ajaanib ana gadaal nagama riixayaan ciido kale oo bani gaar ah dagaal nagama riixayaan darkii ayaguba ma leh shacabka soomaaliya ba waxaan iskale waa wax shacabka soomaaliya iska leeyihin anigana mas-uul oga ah inaan u ilaalino inaan usoo saarno inaan ooga shaqeyno inaan nolol wanaagsan oo ay ka fiican nolosha hadda lagu jiro aan aan gaaraan inay inuu inuu dhibaato ku noqdo ujeedadanada ma ahan iyo inaan ajaanib u shaqeyno marka marka wax saliya raadle ma ahan waad mahadsantahay taasaana kusoo koraya aad baad u wada mahadsantihiin si gaara wasiir maxamuud cabdulqaadir hilaal oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo kheyraadka dalka dhammaantiinba dhegeystayaasha ka qayb galay adiga waa idin wada salaamaya waadna mahadsantihiin wakhtigiina waad mahadsantahay waa mahadsantiin madam guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa waxaa marti iigu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamuud cabdulqaadir hilaal barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonnana dhegeystayaashii ka qayb galay iyo aniguba waxaan idin leenahay nabadgelyo
sahre cabdi axmed ayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaysay haatanna aynu eegno dhanka iyo dalka jarmalka neto ayaa sheegtay inay hoos u dhigayso heerka ciidamadeeda dalka afghanistan haddii kooxda taalibaan ay muujiso sida ay uga go-an tahay inay soo afjarto qalalaasaha ay ka wado dalkaasi afghanistan taasi oo ay raaci doonto fududeynta hirgelinta heshiis dhex yaala dalalka maraykanka iyo kooxda taalibaan xogayaha guud ee ururka neto ayaa sheegay hadalkan isbuucii lasoo dhaafay ama isbuucan isagoo ku sugan magaalada munikh ee dalka jarmalka halkaasi oo ka socday shir loogaga hadlayey ama looga arinsanayay arrimaha amniga iyo khataraha ka jira caalamka wariyaha v o eda henry ridwell ayaa warbixintan kasoo diray shirkaasi cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo jeedinaya qaar badan oo ka mid ah hogaamiyeyaasha caalamka iyo saraakiisha sarsare ee milatariga ayaa ku sugan magaalada muyunikh ee dalka jarmalka iyadoo laga arrinsanayo dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin xiisadaha ka aloosan bariga dhexe tartanka shiinaha iyo maraykanka oo meel xasaasiya maraya waa kan madaxweynaha jarmalka frank valter steinmer oo shirkaasi furay waxa aynu dib ugu dhacnay arrimo ammaan darro ah kala fogaansho iyo inaynu xoogga saarno ishubayn keliya tani ammaan darro iyo arrimo inagu soo wajahan weeye dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ah ee dalalkan shiraya ayaa sheegay in isbeddel uu ka muudo qaabka loo wada hadlayo waa kan james davis oo wax ka dhiga jaamacadda st galen khatarahan soo kordhaya waxaad mooddaa inay wax yar isu soo dhoweeyeen yurub iyo maraykanka isaga oo ka barbar hadlaya madaxweynaha jarmalka ayuu xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark sbeser waxa uu ammaanay xulifada jebisay kooxdii isku magacowday dowladda islaamka waxa aanu yidhi weli shaqadaydi ma ay dhammaan dowladaha xulifada ahi waxa ay isku raacsan yihiin inay ka feejignaadaan koox daciif noqotay laakiin weli dhaarsan oo khatar ah xasilooni darrada ka jirta bariga dhexe ayaa kulankan si aad ah loogaga hadlay midooda yurub ayaa maraykanka kala wareegaya tababaridda ciidamada ciraaq si ay isaga dhiciyaan xoogaga isis dhinaca kale iyadoo la filaya inay xabad joojin ku dhawaaqaan maraykanka iyo taalibaan waxaa soo dhoweeyay arrinkaasi xogayaha guud ee neto waa kan jenis stoltenberg neto waxaa ka jooga afghanistan ciidan dhowr kuna waxaanu diyaar u nahay inaanu dhinno ciidamadaasi haddii ay taalibaan muujiso doonista iyo fulinta inay yaraynaysa dagaalada ay ku jiraan ayna noo muuqato waddo u jeeda dhinaca nabadda waxaa kale oo ka soo baxay soo dhowaanshahan dalal isbiya diidanaa kosovo iyo serbiya waxa ay dib u furayaan khadkii tareenka ee isku xidhi jiray oo labaatankii sannadood ee u dambeeyey xidhnaa hawshaasna waxaa ka shaqeeyey maraykanka waxaa iyagu kala fog oo ismari waayey maraykanka iyo iiraan oo weli ka maroro dilaacsan dalkii qaasim sulaymaani waa kan mar kale james davis oo ka ah bare jaamacadda st galen waxaan filayaa inay iiraaniyiintu fahantay in aanu madaxweynahan iminka maraykanka ka taliya aanu wax badan u joojinayn waxaa hurdada ka kiciyey dalkii jenaraalka waxay u arkaan inuu iminka kula tartami karo gobolka waxaa kale oo aan aaminsanahay in labada dhinacba ay u muuqato in isku dhac iman karo sababtaas awgeedna waxaa lagama maarmaan ah in loo baahan yahay in la isku dayo waanwaan diblomaasiyadeed
aad ayuu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa nala socodsiinayay warbixintii waryaha v o e henry richwell halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a muusigaasi quruxda badan ee dhegihiina kusoo dhacayana waa kabankii fanaanka saalax qaasim naaji iyo heestaan kudhageedu yahay jug iyo onkol codkaasi macaan ee fanaanka saalax qaasim naaji ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington idaacadda waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim dhinaca soo saaristana waxa uu ahaa bashiir abikar cabdilaahi intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
ilmadaniga